bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu dawuud raximah اllah tacaalى baabun fii tadwiin اlcaطاء baabun ay hada kani baabun baab weyaan fii tadwiin اlcaطaa'i siismada diiwaanaynteeda waxbixinta diiwaan loo sameeyo wax lagu bixiyo oo dadka wax la siinayo magacyadooda lagu qoro oo diiwaankaas marka wax lagu siiyo tadwiin bimacnaa diiwaan samayn alcataa'na waa caطiyada iyo siismada ayb qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wa huwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa ibraahimu yacni bna sacdin ibrahim bnu sacd bn ibrahim ayb qaala akhbarana bnu shihaab can cabdillaahi bni kacb bni malikin اlansaariy ana jeyshan jeysh oo min alansaari ansaarta ka mid ah kaanuu biardi farisa faris ayay joogeen ardu faris maca amiirihim amiirkooda maciisa ayay ahaayeen wa kaana cumaru cumarna waxa uu ahaa yucqibu اljuyuusha mid isku bedelo ciidamada fii kulli caamin sannad walbaa sannad kastaa ciidamada mid isku bedela ayuu ahaayo ciidanka meel markay jiraanba ka soo bedelo kuwo kale booskooda geeyo ayb si ay markaa yacni fasax u helaanoo eheladoodii iyo ay ugu yimaadaan fa shughila canhum cumaru cumar waa laga shuqliyey xaggoodii falammaa mara alajalu wakhtigii markuu soo maray qafala ahlu dalika aari qafala way soo noqdeen ahlu daalika athaqri dhufayskaas ama meeshaa fongorta ah oo iyagu markaa ay daboolayeen qoladii meeshaa joogtay baa markaa soo laabteen markii wakhtigoodii la gaaray wax soo beddelayana aan jirin way soo laabteen oo cumar bay soo mareen fashtadda calayhim arrinkaa marka waa ku darnaaday ayb fashtadda calayhim dushoodii buu ku adkaaday wa tawaacadahum cumarna waa u goodiyey oo aad buu marka ugu dhaartay waa u goodiyey wa hum asxaabu rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam asxaabtii nebigayna ahaayeen dadkaasi faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa cumaru cumarow innaka hafalta cannaa cumar haddaad tahay waadna ilowday wa tarakta fiinaa waad naga tagtay oo waxaad dhexdeenna kaga tagtay alladii amara bihi rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam wa tarakta waad ka tagtay alladii amara bihi rasuulullahi sal ll ly salam wixii nebigu uu amray fiinaa annaga jeeshka haddaan nahay sha'nigeenna ku saabsan oo min icqaabi alkhasiyati dadka duulayo yacni bedelistooda ah oo qola markay meel ayaan joogtaba in la bedelo oo qolo kale markaa la geeyo ayb oo min icqaabi bacdi alkhasiyati dadkii duulayey qaarkood ciribtooda in cid kale la geeyo ahayd bacdan qaarka kale ayb oo iyaga laysku bedelo marka taasaad ka tagtay bay dhaheen marka annaguna saasaan ugaga soo tagnay ayb xadiidka marka isnaadkiisu waa saxiixo cabdullaahi bnu kacab dadkan ansaarta oo anna jeyshan min alansaar yaa waxaa laysdhihi karaa ma ka maqlay mise kama maqal laakiin inuu cumar bnu lkhadaab soo gaari karo lama inkirsano mar haddii cumar uu soo gaari karo ansaartan kalena waa soo gaari kara dhib mada laa siyamaa weliba waxaa la yidhi lahu ru'ya ru'ya iyou lahaana waa la yidhi ayb ayb marka inuu soo hadduu ru'yo nebiga waa arkay iyo ma arkin haddii laysku hayo saxaabadeedna inuu soo gaaray min baabi awlaa wuxuu leeyahay marka xadiidka marka baabka tarjamada iyo xadiidka meesha ay iska waafaqayaan waxa ay tahay ciidankan la kala bedelaayo oo meel lagu og yahay inta la bedelo kuwaan la soo bedelo kuwo kale lagu bedelo diiwaan la'aan iyo yacni tadwiin la'aan suurtagal ma noqon karto ayb marka hadda xadiidkan iyo baabka meeshay iska waafaqsan yihiin meeshaas ayb ciidan in meel lagu ogaado in laga soo bedelo wakhtiga beddelkiisu yahay wakhtiga aan la beddelaynin kuwa beddelka iskale waxay u baahan tahay marka in diiwaan loo sameeyo haddaan ciidan aan diiwaan lahayn beddelkiisu ma suurtogeli karo marka tadwiinulcataa ciidankana waxbaa la sii jiray marka tadwiinku halkaasaa marka maxalushaahidka baabka uu ka waafaqaayo meeshaas ayb ayb ayb cumar baana markaa bilaabay dee diiwaan wax sameeyo diiwaanuljeesh iyo diiwaanulcataa labadaba qaala alimaam marka waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni sunnadu ay tahay ciidanku markuu meel ku daaho oo cabbaar ay joogaan in wakhti kadib la beddelo oo iyaga marka guryahoodii iyo dadkoodii loo fasaxo haddana meelka markaa kadib haddana beddelaad meeshii haddii lagu celinayo haddii kaleba la sameeyo waa inay marka fasaxyo ay yeeshaan haddii kale maxaa yeelay iyaga xaasaskoodii baa ku dhibtoonaayo iyagii xaasaskooday u baahanayaan xaasasku nimankoodaas bay u baahan yihiin axwaashaasoo dhan baa marka jiro si baahidaa loo daboolo ciidanku marka yacni asiyaasa sharciya marka sidaas w ayb haddii laakiin la yidhaahdo nin ciidana iyo xaasna yacni is arki maayaan ama yacni naagihii lagu dhibo waxaa dhici karta marka haweenkii inay ku dhibtoodaan xumaan ay ku dhacaan amase waxaa laga yaabaa ninkan laftirkiisuba inuu xumaan sameeyo ayb ilaa nin marka shahwa ku beeran tahay waaye dagaal buu ku jiraa oo hadda nin xoog iyo awood haysto waa yahay haddii marka uusan helin marka fasaxaas oo kale ama bedelaaddaas hadduunan helin waxaaba laga yaabaa isagii laftirkiisii inuu xumaadaba ayb ilaa marka afar afar bilood meelahaasoo cumar marka uu kala bedeli jiray ayb oo cumar marka afar bilood hadday qofka uu maqnaado oo shaqo uu u diro afar bilood wixii ka dambeeya waa soo celin jiray gurigiisiibuu u soo celin jiray ayb isagoo marka ka istimbaadaya liladiina yuluuna min nisaa'ihim تربص أربعة أشهر طيب قال حدثنا محمود بن خالد وهو الدمشقي قال حدثنا محمد بن عائذ قال حدثنا الوليد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب عمر وحو قري إن من سأل qofkii سؤاaله عن مواaضع الفيء fayga hoolaha muslimiintu ay heshiiska ku qaataan oo aynan dagaal iyo waxaa ku gelin qofkii taas su'aalo oo weyddiiyo ayb oo taas markaana su'aalo buu leeyahay fa huwa maa xakama fiihi cumar bnu اlkhaaab fa huwa xukunku maa xakama bihi maa xakama fiihi wuxuu dhexdiisa ku xukumay waayo cumar bnu اlkhaaab fa huwa faygu maa xakama fiihi cumar bnu اlkhaaab cumar bnu khadaab waxa uu faygaa dhexdiisa xukumay weeyaan xukunku fara'aahu lmu'minuuna mu'miniintii waxay u arkeen cadlan caddaaladay u arkeen muwaafiqan liqowli اnnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga qowlkiisa waafaqsan jacala allaahu alxaqa ilaahay xaqa wuxuu yeelay calaa lisaani cumara cumar carabkiisa ayuu korkiisa yeelay xaqa iyo wa qalbihi cumar qalbigiisa korkiisau yeelay xaqa ilaahay subxaana wa tacaala xaqa wuxuu yeelay calaa lisaani cumar calaa qalbi cumar iyo cumar qalbigiisa ayuu yeelay ayb marka tii cumar fayga axkaamtii cumar uu ka sameeyey unbaa dadkii muslimiintana ay raaceen marka fayga maalka faygaada waa maalka jizyada lagu soo qaato waa maalka kharaajka kii yacnii waxaa weeyaan muslimiintu sulx iyo wax lamida inta gaalada ay la galaan oo isdhiibaan oy bixiyaan iyo waxyaabahaas oo dhan marka iyay noqonaysaa ayb kaasna marka inta badan cumar baa aad jid ugu bixiyey ayb dabcan sharciguna de xal waa u yeelay laakiin cumar aad buu arrintaa jid ugu bixiyey ayb farada aluciyata farada cumar waxa uu qadaray uu jaangooyey al-uciyata waxsiinta bixinta waa qadaray oo qolo walbaa inta la siinayo ayuu qadaray wacaqada liahli اladyaani dimmatan wacaqada wuxuu guntay liahli اladyaani dadka marka diinaha haystay aan islaamka ahaynna dimmatan ballan ayuu u guntay caqdi ballan ah oy jizyada ku bixiyaan iyaguna ay muslimka ugula dhex noolaadaan bimaa farada calayhim wixii uu farad yeelay dushooda oo min aljizyati jizye ah lam yadrib fiiha bikhumusin walaa maqhnamin lam yadrib fiihaa waxaas jizyada oo u qaato cumar ma uunan ka dhigin oo maunan ka yeelin bikhumusin khumus walaa maqhnamin iyo haniimo midna yacnii axkaam haniimo iyo takhmiis ka duwan waayo middan marka iyada jizyada cumar sida uu yeelay ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciif oo oo mundiri waxa uu leeyahay ruwaatuhu majhuuluun fii ruwaatihi majhuulun ruwaaddiisa majhuul baa ku jiro cumar bnu cabdilcasiisna cumar bnu lkhadaab ma soo gaarin walmarfuucu minhu mursalun xadiidka inta marfuuca ka ahna waa mursal laakiin hadda xadiidkan iyo baabka tarjamadiisu xaggay iska waafaqayaan farada alucdiyata meeshaas farada cumar wuxuu qadaray oo qoray oo jaangooyey alucdiyata waxbixintii waxsiintii yacnii dadka wax la siinayo fayga wax laga siinayo ayuu cumar jaangooyey ee uu qoray markaa ayb maxalu tarjama marka meeshaas waay maxaa yeelay id laa yumkinu alfardu ilaa bitadwiinin waxba lama qoondayn karo oo lama qori karo ilaa diiwaan in la sameeyo maaha maxalushaahid marka meeshaas qaala xadaanaa axmed bnu yuunus qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa moxamed bnu isxaaq can makxuulin can qudayf bni اlxaari can abi darin qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo in allaha alla wadaca alxaqa xaqa ayuu dejiyey calaa lisaani cumara cumar carabkiisa ayuu ku dejiyey yaquulu bihi waa ku qowlayaa cumar xaqa xaqa ayuu ku qowlayaa ayb xadiidkan isaga waa saxiix moxamed bn isxaaq inkastoo mudallis uu yahay haddana qad saraxa bisamaa taxdiid ayuu caddeeyeyo yacquub bnu sufyaan alfasawi ayaa kitaabu almacrifati waاtaariikh ayuu ku wariyey isaga oo musaraxun bitaxdiid isagoo ah tadliiskiisa marka waa laga nabadgalay ayb intaa marka tadwiinkiiba uga baxayoo xilligii cumar baana aad ou wax diiwaanayntaas xilligaas cumar bay aad u soo badatay ayb oy yacni bilaabatayba saxaabadiina way ku raaceen baabun fii safaaya rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam min alamwaal baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii safaayaa rasuuli illahi sal slam fii bayaani axkaami safaayaa rasuuli illahi sal slam nebiga waxa u saafiga ahaa oo uu isaga gooni u lahaa axkaamteeda caddaynteedii ayuu u baab yahay oo min alamwaali maalayaal ah ay maalayaalka nebiga u gaarka ahaa isaga uu yacni tasarufkeeda uu lahaa ayuu halkan ka gelayaa qال xdثna الxasن بن عlي whuوa الxulwaniي أbu عaliي الkhلاal ومxamed بن yaحyى بن فاris whuوa الذhliي almعنى qاala xadثna bشhr بن cmر الزhrاniي qاla xadثnii mالك بن أنس عن بن شhihاab عan mالك بن أws بن الxadaثاn qaala waxa uu yidhi أrsلa إlaya cmر cmar baa ii soo cid diray xiina tacaalى النahaaru maalinkii markuu kor maray maalintii markay kor noqotay bimacnaa yacnii markay maalin weyntii buu cumar ii soo diray fa ji'tuhu waan u imid fa wajadtuhu waxaan arkay jaalisan isagoo fadhiyo calaa sariirin sariir isagoo korkeeda ku fadhiyo mufdiyan sariirtuna marka ay taabanayso ilaa ilaa rumaalihi derinteeda ama cawdeeda sariirtuna marka ay cawdii taabanayso ayb cawda markaa dhulka la dhigo ayaa sariirtu toos ay u taabanaysay firaash kama xigin cawda iyo sariirta macnuhu saasuu ka wadan rumaalada waa cawda cawda la falkiye ma arkin ayb yaa rumaaladu kaasuu ka wadan xasiirkii oo sidiisa ah oo aan yacnii barkin ama aanay ka xigin roog iyo wax lamida iyadoon ka xigin ayaa sariirtu ay toos iyo cawd ayaa toos isu saarnaa ayb mufdiyan iyadooy gaarayso ilaa rumaalihi cawdiisa fa qaala waxa uu yidhi xiina dakhaltu calayhi markaan u soo galay yaa maalu war maaligow waxaa weeyaan marka tarkhiim ayb tarkiim baa ku jira yaamaalu iyo yaamaali labadaba laba luqoo mashhuura waa macruuf waa nacam tarkiimka labada luqoo mashhuurka ku ah waa yaa jacfu iyo yaa jacfa oo kale oo kale weeyaan ayb yaamaalu ama yaamaali ayb innahu qad dafa waxaa soo dhibaatooday oo soo qaabilay ahlu abyaatin qoysas min qowmika adiga qowmkaaga ka mida qoysas dadkaagii iyo tolkaa ka mida ayaa yimidoo soo qaxay oo soo qaabilay markaa iyagoo dan darraysan oo aan waxba haysanin innahu qad dafa waxaa soo qaabilay oo yimid oo soo galay iyagoo dhibaataysan ahlu abyaatin qoysas min qowmika qowmkaaga ka mida waqad amartu waxaan amray fiihim iyaga aan u amray sha'nigooda bishayin wax in wax la siiyana waa u amray faqsim fiihim u qaybi qultu waxaan idhi low amarta hayrii qofaan aniga ahayn haddaad fari lahayd bidaalika kaagaas lakaana xasanan aniga hay dirina cid kale inaad qaybta u dirto yaa fiicnaan lahayd fa qaala waxa uu yidhi khudhu qaad buu yidhi qaado fa jaa'ahu yarfa'u fa jaa'ahu waxaa u yimid yarfa'u yarfa ayaa u yimid yarfana waa ninkii cumar waardiyihiisa ahaa xaajibu cumar waardiyaha cumar magaciisa yarfa la dhihi jiray marka waxaa weeyaan waa isim marka oo waxaa weeyaan waa maalayansarif cujmo iyo calamiye ayuu maalayansarif ku yahay ayb waa sidii ficil oo kale u samaysay wasnulficli baa ku jira ayb yarfa ayaa yimid faqaala waxa uu yidhi ya amiira almu'miniin hal laka fii cuhmaana bni cafaan hal laka yani ma leedahayoo ma u idmaysaa fii cuhmaana bni cafaan wacabdiraxmaan bni cawf wazubayr bni alcawaam wasacdi bni abi waqaas akhyaartaas marka ma u idmaysaa qaala nacam buu yidhi haa faadina lahum waa u idmay fadakhaluu way soo galeen uma jaa'ahu yarfa'u yarfa ayaa u yimid faqaala yaa amiira almu'miniin hal laka fi lcabaasi wacaliyin cabaas iyo calina ma u idmaysaa nebiga adeerkiis iyo cali oo cali bn abi aalib qaala nacam buu yidhi haa faadina lahum waa u idmay fadakhaluu way soo galeen faqaala alcabaasu cabaas wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin iqdi baynii wa bayna haada aniga iyo kan na kala bixi noo kala garsoor cali buu ka wadaa marka yacnii caliyan aniga iyo wiilkan caliya noo kala garqaad buu yidhi fa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen marka dadkii meesha fadhiyey ajal ya amiira almu'miniin amiiruulmu'miniin oo u kala garqaad labadan iqdi baynahumaa kala xukun wa arixhumaa u kala raaxee ayb qaala maaliku bnu aws waxa uu yidhi khuyila ilaya waxaa la ii malageliyey annahumaa iyagu qaddamaa inay soo hormariyeen ulaa'ika nafara jamaacadaas lidaalika arrinkaa darteed doodda darteed anaa marka waxaan u maleeyey buu yidhi raggii hore soo hormaray inay iyagaba yidhaahdeen naga sii hormar cali iyo cabbaas inay soo yidhaahdeen idinka naga sii hormara si aad markhaati meesha uga noqotaan ayb saasaan maleeyey buu yidhi faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi itta'idaa ha degdeginnina xasiloonaada ayb itta'idaa xasiloonaada oo yacnii ha degdeginnina uma aqbala calaa ulaa'ika rahdi jamaacadaas ayuu marka qaabilay oo u jeestay faqaala waxa uu yidhi unshidukum billaahi ilaahay baan idinku dhaarinayaaye alladii biidnihi macbuudka amarkiisa taquumu asamaa'u waalardu cirkay dhulka uu ku istaago hal taclamuuna ma ogtihiin anna rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka qaala inuu yidhi laa nuurasu annaga haddaan nebiyaalnahay nalama dhaxlo maa taraknaa waxaan ka tagno sadaqatun waaye waa sadaqo maa taraknaa sadaqatun saasay u dabdisan tahay maa taraknaa sadaqatan ma aha masaa uma dabdisna maada marka naafiye laga dhigo annaga sadaqo kamaba teginba macnuhu sidaa ma aha maa waxa taraknaa aannu ka tagnay sadaqatun waa qaaluu waxay yidhaahdeen nacam haah ilaah waa ognahay dayb inuu nebigu saa yidhi uma aqbala calaa caliyin waalcabaas cali iyo cabbaas ayuu u jeestay haddana faqaala wuxuu yidhi unshidukumaa biاllaah ilaahay baan idinku dhaarinayaa aladii biidnihi taquumu asamaa'u waalardu hal taclamaani ma ogtihiin anna rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam qaala nebigu inuu yidhi laa nuurasu annagana lama dhaxlo maa taraknaa sadaqa waxaan ka tagna waa sadaqo faqaalaa nacam bay dhaheen labadoodiina idan marka meeshan waxaa kaaga cad haddayba qirteen iyagu uma socdaan dhaxal marka dhaxal nebiga oo iyagu ay dhaxlaan uma socdaan ayb waa jirtay faadimo inay u timid abubakar oo ay tidhi aabbahay maalkiisii isii oo idhaxal sii anuu idhalay markaasay weliba waxay tidhi adiga yacnii ehelkaaga soo kuma dhexlaayaan haa anna nebiga ehelkiisii baan ahay dhexalkiisii isii fadag iyo meelaha markaasuu abubakar waxa uu yidhi nebigan aniga waxaan ka maqlay inuu yidhi naxnu macaashira alambiyaa'i laa nuuraf annaga haddaan ambiyo nahay nalama dhaxlo waxaan ka tagna waa sadaqo marka wuxuu yidhi maalkan waa kaa siinayaa waxaa rabto laakiin maalka nebiga dhaxal nebi ma jiro abubakar marka taasu u istaagay way dhibsatay faadima marka yacnii iyadu waxay u malaynaysay dabcan in markaa wax aanay soo aroorin arrintaa iyadaa marka dambena abubakar iyo iyadii marka abubakar waa u tegey bacdu kutubi taariikh say tilmaamayso wayna ka raalli noqotayoo waa yacnii ay iscafiyeen abubakarna hadda dembi maba ka gelinoo maxaa yeelay xadiidkii nebigu uu fulinayaa uu ku taagan yahay cidna abubakar ugama cabsanaynin taas ayb marka calina markaasuu ka qancay isagana markuu maqlay xadiidka nebiga ayuu ka qancay ayb markan marka iyaga laftirkooda waa ogaayeenoo qisadaa abubakar baa lagu soo ogaaday laakiin maxay isku haystaan cabbaas iyo marka iyo cali waxay isku haystaan maamulka dhulkii nebigu madiine ku lahaa uu ugaga tegey maamulkeeda labadooda kii maamuli lahaa ayb oo cabbaas iyo yacnii iyo iyo cali waxay rabaan nin walba inta qayb loo gooyo layidhaha adiga waqafkeeda maamul adna waqafka dhulkaas maamul adna maamul saasay rabaan iyagu markamarkaa sidaa buu markay faqaalaa nacam bay dhaheen qaala faina allaha caza wajalla alleh khasa rasuulahu rasuulkiisa wuxuu ku gaar yeelay bikhaasatin arrin gaar u ah keligii ayuu ku khasisay lam yakhusa biha axada min annaas dad yacnii lam yakhusa uunan ku gaaryeelin bihaa khasladaasi axadan qof oo minannaasi dadka ka mid ah faqaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wamaa afaa'a allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaabin walaakina allaha yusallitu rusulahu calaa man yashaa wallahu calaa kulli shayin qadiir ayb ka nebigaa loo gaar yeelay tan fa kaana allaahu alla wuxuu ahaa afaa'a calaa rasuulihi rasuulkiisa inuu ku soo celiyey bani nadiir maalkii reer bani nadiir nebigiisiibuu u soo celiyey fa wallaahi baan ku dhaartay masta'hara bihaa calaykum nebiga idinkama sadbursannin oo idinkama doorannin xoolaha idinka walaa akhadahaa duunakum sokadiinna ma qaadannin maalka oo idinkana waad la qaadanayseen waa keligii mucunaynin maalkaas fa kaana rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa ya'hudu minhaa inuu maalkaa ka qaadanayo nafaqata sanatin hal sano biilkeed oo ciddiisu wax ku biilo ayuu sanad ka qaadanaya tanna marka waxaa laga qaadanayaa qofku inuu kayd dhigan karo maal ama badar iyo inuu kaydsan karo sanadba ha anoqoto haddii la doone ayb markaa dadka dhahaya ninku haddii uu kaydsado wax ka badan raashinkiisa waa qofaan ilaahay ku kalsoonayn ilaahay yanii tawakulkiisa khaldan sax ma ah maxaa yeele nebigii baa sanad ka dhiga jiray mar hadduu sanad qorshe inta samaystay sanad wax dhigtay waa bannaan tahay markayb bal yacnii waxaa weeyaan cid nebiga ka tawakul badnayd ma jirin see loo jamcinaa marka nebigu sanad quudkiis ayuu meel dhigi jiray haddana waxaa soo aroortay saddex bil guryihiisa inaan dab laga shidin culummadu waxay ku jamciyeen nebigu inuu sanad ka wixiisii ayuu meel dhigi jiray fayga intuu ka qaato sanad wixii uu beelan lahaa ayuu meel dhigi jiray haddana wuxuu arkayaa dad masaakiina iyo xaajaad muslimiinta iyo dad isaga intay u yimaadaan dana u dana sheegtaan iyo kuwaasoo dana siin jiray iyaga unbuu dib ugu celi jiray markaas baa waxaa dhici jirtay gurigiisiiba inaan dabba laga shigin oo dadkii haddana inuu dib ugu celiyo ayb taasaa marka keentay gurigiisa inaan dab laga shidin ayb isagu marka hore waa kaydiyey haddana waa bixinaya isla markiiba النبiyu أwlىa bالmؤminiina min أنfusihim bimanزilaة الwaalidna waa u taagnaa ummaddan nebiga calayه الsalaaة وaسalaam marka waalid ilmihiisa inay dhibaatoodaan isaguna uu raaxaysto ma sameeyo sida loo gahan famaa baaluka marka nebiga oo waalid ka qiimo badan oo uga ummaddan uga yani uga uga t uga naxariis badan aw amase nafaqatahu nafaqadiisa iyo wanafaqata ahlihi ehelkiisa waxay cuni lahaayeen sanatan sanad ayuu ka dhigaya wayajcalu maa baqiya wixii soo harayna uswata maal maalka kale ee sida amwaasha kale loo qaybiyo ayuu kala mid dhigaya waa inta soo harto ayb uma aqbala calaa ulaa'ika arahd uma markaa dabadeed aqbala cumar wuxuu ku jeestay calaa ulaa'ika arahdi jamaacadaas cumaan iyo raggii kale faqaala anshudukum billaah ilaahay baan idinku dhaarinayaa aladii biidnihi taquumu asamaa'u waalardu allaha amarkiisu ay samada iyo dhulka ku taagan yihiin hal taclamuuna daalika ma ogtihiin inta aan sheegay oo nebiga ka sheegay ma ogtihiin qaaluu nacan bay dhaheen uma aqbala cala alcabaas buu u jeestay wacaliyin iyo cali faqaala unshidukumaa biاllaahi aladii biidnihi taquumu الsamaa'u waalardu hal taclamaani dalika qaalaa nacan bay dhaheen haa falammaa twufiya rasuulu اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga markii la oofsaday qaala abuu bakrin abuu bakr wuxuu yidhi ana weliyu rasuuli اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga anaa weligiisii ah yacnii wixii isagu uu ka tegay maamulkiisii anaa sii wadayo faji'ta anta adigii ayaa timid iyo haadaa kan cabbaas iyo warka wuxuu ku socdaa cali hadda adiga cabbaasa iyo midkan cali ah bay timaadeen ilaa abii bakrin baad u timaadeen tadlubu anta adiga waxaad raadinaysay miiraahaka dhaxalkaagii min ibni akhiika wiilkaad adeerka u ahayd yanii cabbaas wiilkuu adeerka u yahay waa nebiga calayh isalaatu wassalaam yacnii adigana wiilkii aad adeerka u ahaydee nebigii ayaad dhaxalkiisa raadinaysay wayadlubu haadaa kanna wuxuu dalbayey miiraasa imra'atihi xaaskiisoo faadimo ah dhaxalkii ay nebiga ku lahayd min abiiha aabbaheed ay ku lahayd faqaala abuu bakrin abuu bakr waxa uu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam laa nuuratu nebigu wuxuu yidhi annaga nalama dhaxlo maa taraknaa sadaqa waxaan ka tagna waa sadaqo wallaahu yaclamu ilaahayna waa og yahay innahu la saadiqun abuu bakar inuu runloow yahay baar run uu yahay baarri raashidun mid hanuunsan uu yahay taabicun lilxaqi xaqa raacaya inuu yahay fawaliyahaa abuu bakrin abuu bakar baa maamulay falammaa tuwufiya abuu bakar markii la oofsaday qultu waxaan idhi aniguna ana waliyu rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam wa waliyu abii bakrin aniga nebiga iyo abuu bakar booskay taagnaayeen baan maanta taaganahay oo anaa maamulkii hayo fawaliytuhaa waan maamulay maa shaa allah intii alla doonay an aliyahaa inaan maamulo fa ji'ta anta wahaadaa adig kan baa haddana timaadeen wa antumaa labadiinnan oo jamiicun wada jiro oo aan markaas doodsanayn wa amrukumaa waaxidun arrinkiinnuna uu mid yahay fasa'altumaaniihaa waad i weyddiiseen maalkii baad i su'aasheen su'aashan dambe marka maaha dhaxal maaha inay su'aalanayaan markan dambe waa inay iyaga maamulaanay rabaan ayb cumar talada dhulkaas maamulkiisa iyo owqaaftiisa iyo in iyaga markaa loo daayo oo ayaga ay markaa sadaqa ahaan u baxshaan faqultu waxaan idhi in shi'tumaa haddaad doontaan an adfacahaa ilaykumaa inaan idiin dhiibo maalkan calaa anna calaykumaa waxaan idinkugu dhiibayaa dushiinna inuu yahay cahdallaahi ilaahay ballankiisa an taliyaahaa inaad maamulaysaan biladii kaana rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam yeliihaa sidii tii nebigu uu ku maamuli jiray inaad u maamushaan fa akhadtumaahaa minii waad iga qaaddeen calaa daalika ballantaabaa igaga qaaddeen uma ji'tumaanii haddana waa ii timaadeen liaqdiya baynakumaa inaan idin xukumo dhexdiinna bikayri daalika kaagaas aan isku ogayn waxaan ahayn waa maxay marka kay isku ogaayeenna idinkoo wada jirtaanaan idiin dhiibay taladan haddana waxaad iigu timaadeen wixii wax ka duwan oo ninba gaar in la siiyo oo qayb uu maamulo calina qayb maamulo cabaasna qayb maamulo taasaa iigu timaadeen buu yidhi wallaahi laa aqdii baynakumaa ilaahan ku dhaartay dhexdiinna ku xukumi maayo bikayri daalika kii aan isla ogayn midkii aan isla ogayn waxaan ahayn dhexdiinna ku kala xukumi maayo xataa taquuma saacatu intaan ka dhinto yani xataa taquuma saaca intaan ka dhintaa laga wadaa hadda cumar isagii inaan intaan ka dhintuu leeyahay ee isagu inuusan ilaa saacadda joogaynin waa muuqataa ayb marka ilaa uu ka dhinto ka wada alqiyaamatu suqraa ayb fain cajaztumaa canhaa haddaad ka caajistaan xaggeeda faruddaaha ilaya ii soo celiya anaa maamulkeeda wadayeen ayb war cad baa marka saasaan ku kala tegayna buu yidhi ayb hadalkan dambe marka waxay ahayd waa mar iyagu ay damceen nin walbaa goonidiis inuu wax u maamulo ee dhaxal ma raadsanaynin markan xataa ayb abu daawuudna macnahaasuu baraarujin doonaa cumar marka muxuu u diiday isaga inuu saa ugu kala qaybiy uu yidhi adna intaan waqafkeeda maamul adna intaan maamul muxuu u diidayna cumar wuxuu nacay ismulqasmiba inuu geliyo maalkan maalkan magac qayb in laga maqlou diiday qayb magaceed ban sideedaba qayb dhanuu iska ilaaliyey saddan lidariica waxa ka dhalan karo qayb ile dhaxal camala la moodi karaa qayb haddii la sheega dhaxalna meesha waa ka soo dhowaan karaa waxaasoo dhan siduu albaabkaas dhan u daboolo idinkoo wada jiro maamula laakiin nin walba adna anna qayb isii anna qayb isii waa maamulayaa meeshaas qasmi iyo qayb maalkan nebigu in la geliyaa ma aha ayb taasuu cumarna marka sadudariicu ugu diiday hal hal inuu ugu qaybiyo labadooda ayb xadiidka marka maalka nebiga u gaarka ah waxaa laga qaadanaya wixii nebigu uu ka tegay dhaxal inaynan ahayn waxa nebigu marka uu ka tegay waa sadaqo waxaa kaloo xadiidkan laga qaatay iyo kuwa noo soo socdaba fayga waa maal nebigu tasarufkiisu iska lahaa xoolaha fayga ee muslimiintu ay dhibla'aan soo qaataan dagaal la'aan ay qaataan ayaa madaahibtu waxay u badan yihiin imaam maalik iyo hayruhu min almadaahib badan waxay u badan yihiin iyagu fayga wax qayba ma gelaayo maalka fayga marka lasoo qaado bangigaa lagu shubayaa muslimiinta baytulmaalka masaalixda guud oo muslimiinta looga qaybina marka waxaa laga diyaarinayaa ciidankii masaakiin waxbaa laga siinayaa jidku joogii baa wax laga siinayaa agoon agoonta waxbaa laga siinayaa wahaakada ayb waa maal un marka tasarufkeedu uu leeyahay imaamka dad dagaalamo iyo dad kale iyo maldad gaar u qaybsanaya ee isaga ma laha fayga ayb laakiin imaam madhabka imaamu shaafici waxaa weeyaan shan in loo qaybiyo qaybood khumusaa laga bixina shan marka la qaybiyo shan meel marka loo qaybiyo afar meel oo ka mid a imaamku tasarufkeeda leeyahay hal meel marka khumusulfay yaa la kala qaybinayaa qayb hubkaa loo diyaarinayaa hubkii markaa muslimiinta iyo wixii yacnii dhufaysyada iyo dagaallada qayb qaybna marka agoonta qayb ibnu sabiilka qayb qaraabadii nebigaa qaadanaysa wahaa kada ma afaa allah calىa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidi اlqurba walyataama wاlmasaakiini wabni sabiil kuwayaalkaasaa loo kala qaybina imaamku marka isagu wuxuu tasaruf u leeyahay afar meel meeshaas kale qaybtaasaa la gelinaa buu leeyahay ayay leeyihi qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi inamaa sa'alaahu waxay su'aaleen an yakuuna yusayiruhu inuu uga yeelo an yakuuna inuu ahaado maalka yusayiruhu cumar inuu yeelo nisfayni labo baynahumaa dhexdooda inuu labo u kala qaybiyo yanii maalka dhowriddiisa laa annahumaa jahilaa ana اnabiya sala اllahu calayh ali wasalam qaal ma ahan buu yidhi inay ka jaahil ahaayeen nebigu inuu yidhi laa nuuratu maa taraknaa sadaqa taas inay ka jaahil ahaayeen ma ahan buu leeyahy abu daawuud sababta waa maxa middaas waaba soo ogaadeenba waqhtiga abubakaraa la soo ogaaday fa innahumaa kaanaa laa yatlubaani maxaa yeelay labadoodu waxay ahaayeen inaynan doonaynin ila sawaaba ma ahane sawaabka ma ahane wax kale inaynan doonaynin faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi laa uuqicu calayhi isma alqasmi cumarna wuxuu yidhi laa uuqicu calayhi aniga ku ridi maayo isma alqasmi magac qayb qayb magaceeda aniga maba ma ku ridaayuu yidhi marka yani maalkan adacuhu waan ka tegayaa calaa maa huwa siduu ahaa maalkan marka adda cabaas iyo ay maamulayaanna wuxuu ahaa iyo cali oo wada jiro kii madiine yaallay maalkii madiine waa amaa khaybar iyo fadag iyo kuwayaalkaas ayagu maamullo kaleen lahaayeen qaala abu daawuud qaala abu daawuud abu daawuud wuxuu yidhi araada an laa yuuqica calayhi isma qasmin abaan ka boodayna qaala xadaanaa moxamed bnu cubayd qaala xadaanaa moxamed bnu hawr can macmarin can الzuhriyi can malik bni aws bihadihi اlqisati qaal wahumaa yacni caliyan wاlcabaas yakhtasimaani ay doodayaan fima afaa'a allahu calaa rasuulihi min amwaali bani nadiir maalka marka ay gaar ahaan ugu doodayeen kii bani nadiiru ahaa qaala ay madiina yaalle qaala abu daawuud araada an laa yuuqica calayhi wuxuu doonay cumar inuusan ku ridin isma qasmin qayb magaceedba magac qaybeedba inuusan u yeelin buu damcay cumar qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba وaxmed bnu cabdah almacnى ana sufyaana bna cuyaynata ahbarahum can camr bni diinaarin can الzuhriyi can malik bni aws bni اlxadaثaan can cumara qaal kaanat amwaalu bani nadiir mima afaa allahu calaa rasuulihi mimaa bay ahayd lam yuujif ilmuslimuuna muslimiinta aynan u dedejinnin calayhi kaa korkiisa bikhaylin fardo walaa rikaabin iyo awr midna kaanat lirasuuliillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigay u ahayd khaalisan mid barax tiran maalkaa bani nadiir nebigow khaalis u ahaa waa meesha culummadu ay u deliishadeen in aan qayb la gelin karin oo nebiga tasarufkiisu si guud u leeyahay ayb oo imaam maalig iyo madhabkiisa ayaa deliil ay u tahay ayb markuu nebiga nebiga dhinto ka bacdin ayaa maalka fayga maamulayana amiirka imaamka ayb qaala bnu cabdah yunfiqu calaa ahlihi buu ka nafaqaynaya quuta sanatin famaa baqiya wixii haro jucila fi lkuraaci jucila waxaa la yeelayay fi lkuraaci fardaha wacuddatan iyo diyaargarow fii sabiililah ilahay jidkiisa loogu diyaargaroobayo ayaa la yeelaya qaala bnu cabdah في الكراaع والسلاح فردha iyo hbka قال xدثنا مسدد قال xدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن الزهري قال قال عمر وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من khayل ولا ركاab qال الزهري قال عمر cمر وxuu yidhi hذه لرasuuل اللahi صلى الله عليه ولي وسلم tan nebigay u sugnaatay khاaصaةan gaar ahaan qurى cرaبية quraa magaalooyin carabiya ah tuulooyin yani magaalooyin carabeed ya curayna mau dhigan quraa curayna ma idinkan idin dhigan quraa curaynata curayna magaalooyinkoodii qaryooyinkoodii fadak wakadaa wakadaa kuwiiba marka tilmaamaya qura curayna fadak iyo wakadaa iyo wakadaa mima afaa allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidi اlqurbaa walyataama wاlmasaakiini wabni الsabiil walilfuqaraaءi اlmuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim ayay u sugnaaday faygu والذيina تbwأu الdaara والإimaana min qablihim alxashr والadiina jaaءuu min bacdihim saddexdaa qolo fastawcabat hadihi الaayaةu aayaddan way wada gaartay oo waa camimtay annaasa dadka falam yabqa axadun axad ma harin oo min almuslimiina ka mida ilaa lahu fiiha xaqun ilaa qof kastoo muslima faygu xaquu ku leeyahay ilaa muhaajiriin ansaar iyo kuwii gadaashooda yimid ee iyagu markaa ilaahay dembi dhaaf uga dalba kuwan dadkii yanii asxaabtii hore tagtay ayb imaam maalig marka wuxuu ka istimbaaday aayadahan maalkaas fayga muslimka oo dhan baa xaq ku leh hani iyo faqiirba waxbay ku leeyihiin marka laga reebo shiicada marka laga reebo shiicada raafidada ah oo iyagu saxaabada caayo ama gaalaysiiyaba maxaa yeele kuwaas waxaa laga waayey buu yidhi wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana wliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaani baa laga waayay ee iyaga cay iyo gaalaysiinay u beddeleen iyaga bis baan qaadanayay xataa qolooyinka kaleo mubtadicada oo ahlu qiblada waa qaadanayaan kuwa aan saxaabada caynin ayb qolooyinka marka mubtadicada oon saxaabada caynin fayga waxbay ku leeyihiin maxaa yaele wasfi loogu diidaayo ma laha laakiin qoladan saxaabada caynaysa aayaddaa u diidayso ayb ayb marka wuxuu yidhi qaala ayuubu ow qaala waxa uu yidhi xadun falam yabqa axadu min almuslimiina ilaa lahu fiiha xadun dheef buu ku leeyahay ilaa bacda man tamlikuuna min ariqaa'ikum kuwa aad idinku gacanta ku dhigteen oo addoommada idiin addoomihiinna mooyaane ayb ilaa doon sawx ma yeelan karo madhabka cumarna wuxuu ahaa addoommada inaan feyga waxba laga siinin ayb laakiin madhab abi bakar iyo wuxuu ahaa waa sii jira addoon iyo xor labadaba waa siin jira qaala xadaanaa hishaam bnu camaar qaala xadaanaa xaatim bnu ismaaciil xaa xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala ahbarana bnu wahbin qaala ahbaranii cabdulcaziiz bnu muxamed wahuwa daraawardiyu xaa xadaanaa nasr bnu caliyin wahuwa nasr bnu caliy bni nasr bni caliyin aljahdamiy qaala ahbaranaa safwaanu bnu ciisa wahada lafdu xadiiihi kulluhum can usaamata bni zayd bay ka warinayaan usaamat bni zayd alleyfi weyaan saxaabiga ma ah can الzuhriyi can malik bni aws bni اlxadaثan qaala kaana fii ma xtaja bihi cumar wixii cumar uu xujaystay waxaa ka mid ahaa annahu qaala inuu yidhi kaanat lii rasuuli اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam ثalaaثu safaaya nebigu waxuu lahaan jiray saddex maal oo gaar oo u leeyahay oo isaga yacni khaalis u ahay banu الnadiir wa khaybar wa fadak faama banu nadiir fakaanat xubusan banu nadiir fakaanat waxay ahayd maalkoodii xubusan mid u xabisan linawaa'ibihi wxuu ku soo dariyo markay nebiga wax ku soo dariyaanay wax la soo gudboonaadaan maalkaasuu iskaga dabari jiray dadkana uga dabari jiray wa ammaa fadag maalkaa fadag isagu fakaanat xubsan fakaanat waxay ahayd iyaduna xubusan mid u xabisan oo u waqfan liabnaa'i sabiil fadag musaafir umbaa lahaa iyadana ahaa وأma khaybar khaybarna fajazأha rasuul اlah sal slam nebigu waa kala qaybiyey alaaثaة أجزاء saddex qaybood juz-ayni labo bayna اlmuslimiin muslimiinta uu kala qaybiyey wa juزءan qaybna nafaqaة liأhlihi waxaa ka soo baxa marka saddex u qaybinayo qayb laba qayb muslimiinta lagu celinayo wa juزأan qaybna nafaqaةa liأhlihi nafaqo ehelkiisa yani ay biishaan marka ayb famaa fadla can nafaqaةi أhlihi ehelkiisa nafaqadooda wixii ka soo haro bayna fuqaraa'i almuhaajiriin muhaajiriinta fuqaradooda jacalahu bayna fuqaraa'i almuhaajiriin muhaajiriinta fuqaradooda dhexdooda u yeelayey uu ka dhigayay ayb marka tan oo dhan waxay daliilu tahay marka fayga maal nebigu u gaara oo isaga uu maamulkiisu leeyahay markuu dhintana dadka markaa booskiisa joogo iyo maamulka ayaa iyagu marka masaalixda ku maamulaya qaala xadaanaa yaziid bnu khaalid bni cabdillaahi bni mawhab alhamdaaniy qال xdثna الlayث بن sacد can cqayl bni khaalid can ibni شhihaab can curwaةa bni الزubayr can caaئiشhaةa زawji النabiy slى الlaه عlيه alي wsلم أnaha أhbarathu waxay u sheegtay ana faaطimaةa binta rasuuli الlah sl اه slm arsalat ilىa abi bakrin الصidiiq ayay u cid dirtay tasأaluhu iyadoo su'aalaysa miiraaثaha dhaxalkeeda min rasuulilahi ay ku leedahay sal اه slm mima afaaءa اllah calayhi bاlmadinati kaasoo ah alla uu nebigiisa ugu soo celiyey korkiisa ku soo celiyey madiina maalkii madiina waa bani nadiir iyo wafadak fadak wamaa baqiya wixii haray min khumusi khaybar iyo khaybar khumuskeeda wixii ka haray faqaala abuu bakrin abuu bakr wuxuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi laa nuurasu annagana lama dhaxlamaa taraknaa sadaqa waxaan ka tagna waa sadaqo inamaa yaأkulu aalu muxammadin reer muxamed waxay cunayaan min hada almaal maalkaanay wax ka cunayaan feyga wa innii wallaahi baan ku dhaartay laa uqayiru anigu ma doorinayo shay-an wax oo min sadaqati rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga sadaqadiisii siday ku socotay wax shay ka doorin maayo allatii kaanat calayha ay ahayd korkeeda fii cahdi rasuulillahi sal ly slam waqhtigii rasuulka fala acmalanna fiiha waxaan ugaga shaqaynaya oo uga shaqaynaya dhexdeeda bima camila bihi rasuululahi sal l slam wixii nebiga uu ku sameeyey ugaga shaqeeyey wa abaa abuu bakrin abuu bakar waa diiday an yadfaca inuu u dhiibo ilaa faatimata faatima minhaa maalkaas shay-an inuu wax uga dhiibo waa diiday maxaa yeele isaga ka toosnaayoo sunnadii nebigae ficliga ahaydna waa haystay sunno qowligana waa haystaayoo nebiga aan lagu dhaxlin iyadu laakiin asalkii horeo qofka waalidkiisa isagaa dhaxli karo waalidku wiilkiisa waa dhaxlaabay haysatay laakiin meeshan wax kalaa yimid marka inuu abuubakarna nin ku ad adagou ahaa yacnii diintu markay timaado cidna warkama yeeli jirin bacdu naas marka waxay yidhaahdaan cali lix bilooday faatima nebiga ka dambaysay lixdaas bilood marka cali lama mubaayacoo nin abuubakar faatima uu la xanaaqay markii lixda bilood kadib ayuu la mubaayacooday taasna marka a'immatu ahli taxqiiq waxay yidhaahdaan waxaas ma jiraan waxaa sugnaatay cali markii horeba inuu la mubaayacooday abubakar laakiin middan dambe markay faadimo dhimatay kadib maadaama dad ay war iyo hadal badan wateen ayaa meel maxfal ahoo bannaan ah oo masaajidkii uu ugula mubaayacooday ayb marka waa ku celin bay ahayd maahane middii ugu horraysa ma aynan ahayn ayb abaadiil kalena shiicada waa faafiyaanoo waxay leeyihiin faadimo oo socoto markaa abubakar u timidoo war maalkaygii aabbahay isii waa u diiday markay tidhi maalka anaa iskale oy xujajka ku oogtayna cumar ayaa marka dharbaaxay markaa dharbaaxadiisal juglow la tuuray ee cunug caloosheeda ku jira dhintay waxbay daldalaan abaadiil calina waa la socday haadihi marka abaadiil maxaa yeelay cumar inuu yacnii gacan hadda faadimo u qaado yacni iska daa cumaree waxaa laga yaabaa qof hadda muslimiintanan annaga naga mida inaynan ka suurtoobin qof dumara inuu gacan u qaadaba iska dhaaf yacni fadlan can faadima binti rasuulilah ayb qof adiga dumaroo jidkan inaa ku dharbaaxda hadda yacni war ninkan waa maxay yaa laleey maxishoodaha ah see marka amiiruulmu'miniin cumar saas yacni ay ugu u suurtoobaysaa midda labaadoo kale cali see isaga isaga ag taagan yahay ayb faadimaa sidaas la yeelayaa isaga ma iska ag taagan yahay marka iyagu waxay isleeyihiin abucali iyo yacnii manqabo iyo u muujiya laakiin cali cali unbay usoo jiidayaan wax kale uma keenaan ayb mar dhow oo hadda laba sano ka hor miya mar waxaan arkayay yacnii dood raafidadan waaweyn oo yacnii ciraaq mid ka mida iyo yacnii waxaa doodayey dad cawaam iska ah arrinkaanay marka u keenay meesha fadeg qisatu fadeg wuxuu leeyahay cumar waa dharbaaxay waa feeray waa calooshiibuu ka soo riday iyo waxaas u daldalayaa nin basiid oo marka caami ah oo dadkan kolle shiicada isaga laftirkiisa ahaa ayaa wuxuu yidhi waxaan suurtagal maahan yidhi caqli ahaan ayb waxaan markuu sidaan ay u gelayaan cali oo magafaha ah isaga maxaa ku dhacay yb waa nin caamaada caamadoodaa saas yidhi marka fabuhita ayb ninkan marka cimaamada madoobo duubka weyn ninkii u xirnayd waa wareeray marka ayb khaa'iniin munaafiqiin awa cimaamadahan waaweyn bilaashay usoo xirtaan ayb waa sida imaamu dahabi uu yidhi alkadibu shicaaruhum walnifaaqu dihaaruhum beenta waa shicaarkooda hoos ay ka wataan marada ay kor ka wataanna munaafiqnimo waay ayb kuwaas marka iyagu baabkan qisadan marka aad bay ugu talax tageen wax sax ka ana male waxa ay sheegayaan ayb qaala xadaanaa camr bnu cuثmaan alximsiyu qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa شhucayb bn abi xamزa can الzuhriy can curwata bni zubayr cumar hadduu ahlu beytka nebiga nacaayo cadiyada markuu cumar qori jiray yani diiwaan اlcaطaa markuu qoraayey wuxuu yidhi ha laga bilaabo qoyska rasuulka lacagta la siinayana ha ka badantuu yidhi dadka kale ayb maxaa yani cumar ahlubeytka nebiga maxaa ku diray isaga laakiin wax ayna lahayn oo nebigiiba ka hadlay maxaa loo siinaa markaa wuxuu yidhi ana caaئiشhaةa زawja الnabiyi salى الlahu عalيه alي wsلm akhbarathu bihada الxadiiث qaala waxau yidhi wafaaطimaةu عalayha الsalaam xiina idin markaa taطlubu صadaqaةa rasuuli الlah sal slam nebiga sadaqadii uu ka tegey bay raadinaysa alatii biاlmadiinati wafadeg ahayd wamaa baqiya iyo wixii haray min qumusi khaybar qaalat caaئiشhaةu faqaala abu bakrin ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه ali wslam qaal laa nuuraثu maa taraknaa sadaqة wainamaa yaأkulu aalu muxamadi fi hada اlmaal yacni maal allah maalka alle laysa lahum an yaziiduu calى اlma'aakil laysa lahum ma laha an yaziiduu inay kororsadaan calى اlma'aakili maalka la qaadanaya inay iska badsadaan maaha meeshaan marka wafaaطimaةu calayha الsalaam uu leey nusakh waa isaga badan yihiin dadkii marka nasaakhiintaasaa un u qoray ayb iyagii marka saasay u qoreen amaa calayhi الsalaam ma la dhihi karaa litabaciya haddii loo dhaho dhib ma laha qaala marka maala waxaa la yidhi faaطima inta la sheegaa waxaa la yidhi salى اllahu عalayhi وعalى aalihi وaصaxbihi وslam salligii baa marka nebigii baa lagu saliyey aalkiina waa lagu daray waa iska bannaantaha marka bal waa sunna aalka nebiga lagu yani nebiga lagala lamaaniyo ayb laakiin iyaga keligood in shicaar looga dhigo oo la yidhaha wacan caliyin calayhi الsalaam iyo wacan faatimata calayha الsalaam iyo ma ma ahan ibnu kaiirna in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala الnabiyi meeshaas ku baxsiye ayb ibn اlqayimna jalaa-ulafhaamka ayb sida xooga badanna tabici liltabaciya waa loogu salli karaa laakiin laa lilinfiraad ayb shicaar in looga dhiga marka ma aha way shicaar iyaga u noqoto qال xdثna xجاaج بن أbي yعquب qال xdثna yعquب yعnي بن إbrاhيm بن sacd qال xdثna أbي عن صالح عن بن شhهاab qال أخبرnيi cروة أن cائشhaةa أخبرته بhذa الxadيiث qاla فيihi faأbى أbu bkri أbu bkr waa diiday عalayha korkeeda waa ku diiday dalika kaagaas وaqاala wuxuu yidhi lastu taarikan شhayئan lastu aniga ma ahi taarikan midka tegaya شhayئan wax shayga oo kaana rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu yacmalu bihi ou ahaa inuu samaynayo ilaa camiltu bihi waa samaynaya anay ka tegi maayo innii akhshaa waxaan ka baqayaa in taragtu haddaan ka taga shay-an shay oo min amrihi isaga arrinkiisa ah an asiiqa inaan sambiririxdo inaan waddadii ka taraaraxo oo aan ka sambiririxdoon ka dhumo ayaan ka baqayaa buudi wa amaa khaybaru khaybar iyo wafadaku fadak fa amsakahumaa cumaru cumar waa celiyey waqaala waxa uu yidhi humaa sadaqatu rasuulilah sal slam labadaa waa sadaqadii nebiga kaanataa lixuquuqihi xuquuqdiisay u sugnaayeen allatii tacruuhu faama sadaqatuhu bilmadiinati sadaqadiisii madiina fadafacahaa cumaru cumar buu u dhiibay fadafacahaa cumaru cumar wuxuu u dhiibay ilaa caliyin wacabbaas cali iyo cabbaas fahalabahu caliyun calayha cali baana markii dambe u haalib noqday waa midii hadda cali iyo cabaas ay kusoo doodayeen midda madiina wa amaa khaybaru wafadakna faamsakahumaa cumaru cumar waa celiyey cid uma dhiibin wa qaala wuxuu yidhi humaa sadaqatu rasuuli illahi sal l slam nebiga sadaqadiisii bay ahayd kaanataa lixuquuqihi xuquuqdiisay us u ahaatay allatii tacruuhu taasoo la soo gudboonaanayso iyo wanawaa'ibihi walinawaa'ibihi waxyaabaha kusoo darinayo ku imaanayo isaga ayuu iskaga dabari jiray wa amruhumaa labadaa amarkoodana ilaa man weliya almra maamulka ninkii tawaliyo iska yeesho ayaa iskale iyaguna yacni isagaa maamulaya sidii nebiguunu ku wadayaan fahumaa calaa daalika sidaabay korkeed iyay tahay ila alyowm ilaa maanta qaala xadaanaa moxamed bnu cubayd qال xdثna بن ثwr عن mcmr عن الزhرiي fي qowلihi تacالى fma أwjftm عlayhi min khayli وlaa rikاab qaala صاalx النabiyu slى الlaه عlيه لي وsلم nebiga waa la heshiiyey أhla fadg وaqurىa iyo magaalooyin qad samaaha ou magacaabay la axfadhaa aniga aanan xafidsanayn wahuwa muxaasirun isagoo hareereeyey qowman aakhariina qolo kale faarslوu ilayhi bsulxi heshiis bay u soo direen qaala fama أwjftm عlayhi min khayli وlaa rikاab yquulu bغayri qitaalin dagaal la'aan qaala zuhriyu wakaanat banunadiir banunadiir lilnebiyi baa ay u sugnaatay sala allahu calayh ali wasalam khaalisan si gaar lam yaftaxuuha canwatan qasab kuma aynan furanin iftataxuuhaa calaa sulxin heshiis korkiis ayay ku furteen faqasamaha nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa kala qaybiyey bayna almuhaajiriina buu u kala qaybiyey lam yucdi lansaara minha shay-an ansaarta waxba kama siinin ilaa rajulayni laba nin mooyaane kaanat bihimaa xaajatun baahi qabay markaa abudujaana iyo nin kale ay ahaayeen labadaa nin labadaa unbaa marka uu siiyey maalkii bani nadiir qaala xadaanaa cabdullaahi bnu اljaraax wahuwa saduuqun yukhdi akhraja xadiiثahu abu daawuud wالnasaa'iyu fii musnadi alimaam malik wabnu maaja qال xdثna jrيir هو بن cبدالxmيd الضبي عن المغيرة وهuو المغيرة بن مqسم ثقة متقن إلا أنه kana يdلس ولا سيma عن إبراhيم ayb qaal waxa uu yidhi jamca cmر بن abdالعaزيiز cmar بن cabdالعaزيiز wuxuu kulmiyey bني marwاn marwاn بن الxakم ilmihiisii marwاn بن الxakم cmar بن cabdالعaزيiز awowgiisu oo cumar waxaa la dhihi jiray cumaru bnu cabdilcasiiz bni marwaan bni اlxakam marka ilmihii reer marwaan qoyskoodii buu shiriyey marka xiina istukhlifa markii khilaafada loo dhiibay cumar bnu cabdilcasiiz faqaala waxau yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka kaanat lahu fadak fadak ayuu iska lahaa fakaana yunfiqu minhaa waa ka nafaqayn jiray fadeg xaggeeda ayuu ehelkiisa ka nafaqayn jiray wayacuudu minhaa ayb calaa sagiiri bani haashim wayacuudu minhaa wuxuu ka soo celin jiray xaggeeda calaa sagiiri bani haashim yacnii reer bani haashim ilmahooda yaryar korkooduu ku soo celin jiray yanii ilmaha yaryaroo reer bani haashimna waa laga biili jiray maalka wayusawiju minhaa wuxuu kaga guurin jiray ayimahum kuwooda aan xaasaska lahayn kuwa aan markaa wiilasha aan xaasaska lahayn iyo gabdhaha aan la qabin iyo ayuu ka yacni uga guurin jiray meher iyo waxaaba uga bixin jiray wainna faatimata faatimana sa'alathu way su'aalatay an yajcalahaa lahaa inuu u yeelo fa abaa waa diiday fa kaanat kadalika fii xayaati rasuuli illahi sal l slam noloshii nebigu sidaabay ahayd xataa madaa lisabiilihi ilaa nebigu uu waddadiisii ku tegey falammaa an weliya abuu bakrin markuu madax noqday camila fiiha bima camila الnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam abuu bakar wuxuu ku shaqeeyey oo uu ku falay maalkaasi bimaa wixii nebigu uu ku sameeyey fii xayaatihi noloshiisa dhexdeeda xataa madaa lisabiilihi ilaa uu markaa jidkiisa aadayuu ka dhintay falammaa an weliya cumaru cumar markuu madax noqdayna camila fiihi bimili maa camilaa cumarna wuxuu ku sameeyey wixii nebiga iyo abubakar ay sameeyeen xataa madaa lisabiilihi ilaa markaa cumar ou dhintay isaguna jidkiisii maray umma uqdicahaa markaa dabadeed waxaa loo gooyey marwaanu marwaanu bnulxakam ayaa la siiyey markaa loo gooyey maalka yani waqtigii cumaan waa marwxuu leeyahay xilligii cumaan ayaa marwaanu bnulxakam ayaa loo gooyey oo markaa la siiyey maalka marka see loo siiyey marwaan bnuxakam maalkan culammadu waxay yidhaahdaan maadaama fayga maamulkiisu uu u yaalla imaamka oo yacni markuu nebiga dhintana ciddii markaas imaam ah maamulkeeda maadaama uu u yaallo cusmaan wuxuu ku ijtihaaday inuu dadka siisiin karo u googooyi karo walidaalika marka marwaanu bnulxakam buu u gooyey iqdaac ahaan buu u siiyey dhul ahaan buu ugu gooyayo oo u siiyey ayb waana waxyaabihii marka cusmaan ay ku dureen bay ka mid ahayd dadkii iyaga fidno wadayaalka ah waxyaabihii ay cusmaan ku sheeg sheegi jireen tanaa ka mid ahayd laakiin isaga culammadu waxay yidhaahdaan makhrajkiisu waxaa weeyaan inuu imaam ahaa ijtihaadka dhulalkana isaa iska lahaan sidaasay dhahaan xadiidkan amase xadiidkan baanba ansixin isaga oo markaa isagu in markaa inqiaac ama dacfi iyo ku jiro cabdulahi bn اjaraaxan marka saduuqun yuqdi loogu tarjamay ayaa marka wuxuu yahay tafarud aan aqbali karin ayb saasay leeyihiin culamada qaarkood marka qisada waaba daciifay leeyihiin dee aan daciif waayan la dhihinoo qisada waa saxiix haddii la yidhaahdana makhrajkeedu sidaas waay maaqadkeeda cumaan marka amwaasha isagu maadaama madax uu ahaa maalka goyntiisa iyo masaalixdii ummadday lee faygu masaalixulmuslimiina lagu qabtaa baa layidhi masaalixulmuslimiin marka uu arki karaa isaga ijtihaadku ama ha toosnaado ama yanii ama yacni yownan toosnaanin wax kale waa iyada uma uqdicahaa marwaanu baa loo gooyey uma saarat licumara bni cabdilcasiis xoolihii marka marwaan waa ka soo tageen uma saarat licumara bni cabdilcasiisay u sugnaatay uma qaala markaa wuxuu yidhi yacnii cumara bni cabdilcasiis fara'aytu marka waxaan arkay buu yidhi amran arrin manacahu rasuululahi sal l slam nebigu uu u diiday faatimata faatima laysa lii bixaqin xaq aniga kuma lihi wax nebigii faatima u diiday anigoo cumar bnu cabdilcasiisa xaq kuma lihi ayb maalkii marka marwaan baa la siiyey say u soo socotay marwaan marka wiil awowgiis buu ahaa cumar cumar bnu cabdilcasiis xafiid buu ahaa awowaa loo ahaa marwaan marka say u soo socotay maalkii cumar bnu cabdilcasiisa maalkii marka gacanta ku dhigayo isaguu gacanta u soo galay markaas wuxuu leeyahay wax nebigii faatima u diiday anoo cumar bnu cabdilcasiis ma haysan karo wa innii ushhidukum waxaan anna idiin markhaati geliyey annii qad radadtuhaa inaan celiyey calaa maa kaanat say ahaan jirtay wakhtigii abubakar iyo cumar say ahaydaan ku celiyey walidaalika marka cumar bnu cabdilcasiis laba dhinacba marka abtiyaal iyo yacnii dhinacyo badanba cumar bnualkhadaabna dhinacuu ka gelaayey abubakar laftirkiisana dhinacuu ka gelaayey ayb isaga marka waxaana lagu miaalaa khilaafadiisa khilaafatu shaykhaynaa lagu shabbahaa laakiin cumar bn cabdilcasiis de kama khayr badnayn mana ka fadli badnayn saxaabada markay afdaliyada markay timaado abu camar ibni salax baa wuxuu sheegay waxaa la yidhi cumar bnu cabdilcasiis iyo yaa fadli badan mucaawiya la yidhi markaasuu wuxuu yidhi maalin cumar mucaawiya uu nebiga la joogay cumar bnu cabdilcasiis cimrigiisoo dhan ma gaarayso marka mucaawiya iyo cumar bnu cabdilcasiis mucaawiya fadli badan nin saxaabiya ninaan saxaabihayn isku mid ma ah ayb laakiin cadliga iyo khayrka iyo yacnii sunnada iyo cilmiga iyo meeshuu ka gaaray baa aad u sarraysay cumar bnu cabdilcasiis oo cilmigiina nin caalimuu ahaa oo axaadiidta iyo dadka aqoonta faraha badan u leh uu ahaa cadaaladiisu aad bay yani u wanaagsanayd dhinac walba cibaadadiisa zuhdigiisa aad buu u badnaa marka arrin faaimo loo diiday yuu yidhi anu maanta ma haysan karo sifa aan u haysto meeshan kuma hayo waa soo celiyey marka maalinka ayb wa innii ushhidukum waxaan idin markhaati gelinayaa annii qad radadtuhaa inaan celiyey calaa maa kaanat say ahayd inaan u celiyey yacni calaa cahdi rasuli lah sal l slam qaala abu daawuud weliya cumaru bnu cabdilcasiis alkhilaafata cumar bnu cabdilcasiis khilaafadii buu tawalliyey wahallatuhu halladiisa yani faa'iidada isaga soo gashto maalkiisa yacnii faa'iidada ugaga soo baxdo arbacuuna alfi diinaar afartan kun oo diinaar iyadoo ay tahay sannadkii wa tuwufiya waa la oofsaday wa khallatuhu isaga oo khalladiisa arbacumi'ati diinaarin afar boqoloo diinaar ay tahay cumar bnu cabdilcasiis khilaafadiibuu markuu qabsanayey afartan kun afartan kun oo diinaar ayaa sannadkii soo geli jirtay macaasha faa'iidaya markuu dhimanayeyna afar boqoloo diinaar bis marka khilaafadii asagu maalkama faa'iidin bana ayb taa marka waxay tusay cadaaladiisa iyo yani iyo iyo waraciisa ayb markuu amiirku intuusan khaliifa yani amiirulmu'miniinku intuusan noqonin ka hor ayuu xoolo badnaa jira bacda alkhilaafa waa xoolo yareeyeyba saasaana la rabaa ayb walow baqiya hadduu sii joogi lahaana lakaana aqala waa ka sii yaraay lahaa intaas qال xadثna cثmaan بن أbي شhيبة qال xadثna mحamed بن الفضل عن الوليد بن جumayع عن أbي الطفyل qاla جاءت فاطمة إلى أbي bkri أbu bkr ay u timid تطلب miiraaثahaa iyadoo markaa dhaxalkeeda raadinayso min النبي slى الlaه عليه aلي وsلم qaala waxau yidhi faqاla أbu bkri samictu rasuul الlahi sl اه sلم yquul nebigoo dhahayaan maqlay in اllaha caزa وaجل alle إidaa أطcama nebiya nebi hadduu quudiyo طcmaةn quud hadduu quudiyo fa hiya liladii yaquumu min bacdihi fa hiya waxaa alla uu nebigiisu siiyey liladii kiibaa yeelanayay u sugnaanaysaa maamulkeeda yaquumu min bacdihi yaquumu istaagaya min bacdihi isaga gadaashiisa marka cusmaan axaadiidtan uu ta'wiilsaday isagana yacnii ilaahay haddii nebigiisa uu maal siiyo amiirka ka dambeeya ayaa maalkaasi maamulaya yacni amarkiisa isagaa looga dambaynayo iskala ahaanay ayb marka khaaabi laftirkiisana macnahaasoo kale u ishaaray ayb ninkan marka alwaliid bnu jumayc waa saduuqun xasanu اlxadiid in allaha caza wajalla alla idaa acama nebiya nebi hadduu quudiyo ducmatan quudin yanii luqmad maal hadduu siiyo fahiya liladii yaquumu min bacdihi fahiya iyadu ducmadaasi liladii kiibaa iskale yaquumu istaagaya min bacdihi isaga gadaashiisa saa iskale macnaheeda isaga maamulaya baa laga wada qaala xadaanaa markaa cusmaan tan buu ta'wiilsadayo maadaama maalkii nebigu uu alla uu siiyey nebigiina dhintay markaasna cusmaan uu amiirka yahay isaguna markaa tasaruf samayn karo qala xadaثna cabdالlahi bn mslma can maliki can abi الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu عalيه ali wslam qaal laa taqtasimuu warahatii dadka aniga idhaxli lahaa haddaan aniga haddii aniga laydhaxli lahaa dadki idhaxli lahaayo ma qaybsanayaan diinaaran diinaar ma qaybsanayaan maa taragtu waxaan ka tego bacda nafaqati nisaa'i naagahayga nafaqadooda wa mu'nati caamilii ka ii shaqaynayo qarashkiisa wixii ka soo yani ka soo hara fahu sadaqatu weyaan waa sadaqo ayb xadiidkanna kii horu xoojinaya qaala abu daawuud mu'natu caamilii yacnii akarata alardi kuwa dhulka qodo yani dadka beeraha ii falo oo dhulka yacnii ka shaqeeya dhulalkaas nebigu ou lahaa ee qallada ka soo bixi jirtay kuwa ka shaqeeya way wixii iyaga biilkooda iyo xaasaska biilkooda ka soo haro sadaqow cid dhaxal loo siinayo maaha qال xdثna cمر بن mرزوq qال أخبرnaa شhucبة عan cمر بن mرة عan أbi الbkhtري qaala samictu xadiiثan baan maqlay min rajulin nin baan ka maqlay faacjabanii waa i cajab geliyey faqultu waxaan idhi اktubhu lii war ii qorniihow faأtaa bihi maktuuban isagoo qoran buu iila yimid ayb mudabbaran oo weliba aad loo sugay farta qiraa'adiisuna sahlan tahay far kala baxbaxsan oo la akhrin karo dakhala alcabaasu wacaliyu cabbaas iyo cali baa galeen calaa cumara bay u soo galeen wacindahu walxaal cindahu cumar agtiisana dalxatu wazubayru wacabdiraxmaan wasacdun ay yihiin wahumaa yakhtasimaani labadooduna ay doodayaan faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi lidalxata wazubayr wacabdiraxmaan wasacdin alam taclamuu ana rasuula اllahi sal ly slam qaal kullu maali الnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam sadaqatun ilaa maa acamahu ahlahu wuxuu quudiyey maahane wakasaahum uu ku marshiyey innaa laa nuuratu annagana lama dhaxlo faqaaluu balaa bay dhaheen inaanan maqlin iska daaya hah ayb waa yidhi nebiga inaanan ogayn iska daaya waa ognahay qaala fakaana rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalama yunfiqu min maalihi nebiga maalkiisa ayuu ka nafaqaynayay calaa ahlihi ehelkiisa wayatasadaqu bifadlihi dheeraadkiisana waa sadaqaysanayey uma tuwufiya rasuulullahi sal ly slam nebigii waa la oofsaday fawaliyaha abubakrin baa maamulay sanatayni laba sano fakaana yasnacu aladii kaana yasnacu rasuulullahi sal l slam wixii nebigu uu ku samaynayey inuu ahaa ayuu ku samaynayey uma dakara shay-an ayuu sheegay min xadiidi malik bni ws bni اlxadaثaan ah qaala xadaثna alqacnabiyu can maliki can ibni shihaab can curwata can caaئiشhata anaha qaalat ina aswaaja الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalama nebiga xaasaskiisa xiina twufiya rasuulullahi markii nebiga la oofsaday aradna waxay dooneen an yabcana cuثmaana bna cafaan inay u cid diraan inay cuثmaan ay diraan ilaa abi bakrin abu bakr inay u diraan yacnii an yabcana cuثmaana bna cafaan inay diraan ilaa abi bakrin ay u diraan aلصidiiq fayas'alnahu ay su'aalaan humunahunna humunkoodii min الnebiyi nebiga xaggiisa ay ku lahaayeen ila iyagu markaa humun ay leeyihiin dhaxal haddii loo feeriyo faqaalat lahunna caaئiشhaةu caaئiشha waxay ku tidhi alaysa qad qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيh ali wasalam nebigu miyousan ahayn inuu yidhi laa nuurafu annaga nalama dhaxlo maa taraknaa waxaan ka tagno fa huwa sadaqatun naagihii nebigana marka waa ka hareen ayaguna qaala xadaثna moxamed bnu yaxya bni faris qaala xadaثna ibraahimu bnu xamزة qaala xadaثna xaatimu bnu ismaaciil can usaamata bni zaydin can ibni shihaabin usaamata bnu zayd alleyfi can ibni shihaabin biisnaadihi naxwahu ayuu weri ayuu sheegay qultu alaa tattaqiina allaha waxaan idhi buu yidhi alaa tattaqiina allah war miyaydnan ilaahay ka cabsanaynin alam tasmacna rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga miyaydnan maqlin yaquulu isagoo dhahayo laa nuurasu annagana lama dhaxlo haddaan nebiyaalnahay maa taraknaa fa huwa sadaqatun waxaan ka tagno waa sadaqo yani maa taraknaahu baa korsa wainamaa hada almaalu maalkan liaali muxamadin muxamed aalkiisa ayuu u sugnaaday oo iska leh linaa'ibatihim waxa ku soo darrinayo walidayfihim martidooda yaa iska leh oo la siinayaa faidaa midtu haddaan dhinto faidaa midtu haddaan dhinto fa huwa ilaa waliyii midka aniga weligayga ah oo booskayga joogo oo ummadda markaa maamulayo fa huwa ilaa waliyi اlmri faidaa midtu haddii aan dhinto fa huwa ilaa waliyi اlmri fa huwa ilaa waliyi اlmri weliyulmarka ayuu u sugnaaday oo xaggiisa ayuu ahaanayaa min bacdi aniga gadaashay fa huwa maalka ilaa waliyi haddaan dhinto fa huwa isagu maalkii ilaa waliyi اlmri arrinka kan maamulaya oo madaxda noqonayo xaggiisa u ahaaday min bacdi aniga gadaashay wabilahi towfiiq wsal allah wslm calaa nabiyina mxamedin wcala ali sxbi slm